hagaag haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalida iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahin aadan ayaa inoo haya
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin waa mar kale iyo barnaamijkan balyada iyo heesaha warqadda ugu horraysa ibraahim obalabod warqadda ugu horraysa caasha waxay nagu soo gaartay hooyo xaliimo cabdi cilmi iyo hooyo sacdiyo cabdi cilmi iyo hooyo astur cabdisalaan ibraahim iyo ayey khadiijo warsame axmed iyo ayey isniine cabdi caraale iyo abti maxamuud caabi cilmi iyo abti cumar caabi iyo waxay yidhahdeen dhammaanba reer caabi cilmi xaawo axmed maxamed saygeeda iyo caruurteeda iyo faadimo axmed maxamed saygeeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen najax axmed maxamed iyo najmo axmed maxamed iyo sudus axmed iyo asme axmed iyo imaan shire iyo amaal shire iyo ubax axmed maxamed ram xaaji waxay yidhaahdeen iyo aabe axmed maxamed samatar xaaji dalad iyo aabe shire maxamed samatar iyo aanisa bootaan ducaale iyo maymuun cabdirasaaq khaliif iyo adno abshir faarax dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna hambalyo mehergaarsiinayaan waxayna jecel yihiin in ay hambalyo ka diraan meherka bashaar maxamed caabi iyo waxay yidhahdeen haweeye axmed maxamed oo meherkooda uu ka dhacay garowe waxaana ay leeyihiin guul kheyr qaba inuu idin horsada ayaana bida kaga baraynaa aamin ayaan anaguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan waxay naga soo gaartay hooyo caasho jaamac maxamed iyo aabe cabdulaahi cabdi sahal iyo hooyo xaali dhoodi iyo sidoo kale nasteexo sadaam ruqiya cabdiraxmaan maxamed oo ah ilma cabdulaahi baa la yiri iyo sidoo kale amaal cabdirashiid nuur farxiyo cabdixakiin bashiir burhaan iyo ubax oo iyagana kale ah ilmo cabdisahal iyo sidoo kale muna iqra nimco xafsa oo ah ilmo maxamuud cabdisahal baa la yiri iyo ismaaciil bile maryan barwaaqo jaamac hibaaqo dhammaantood ah ilmo axmed nuur iyo sidoo kale axmed boos akabe baa la yiri iyo hooye amran maxamuud axmed dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudane xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo marwadiisa kowsar cabdiwaaxid ibraahim oo meherkoodu ka dhacay baa layiri buuhoodle waxay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba rabba idinkala siiyo aamiin ayaan idin leenahay dhinacii heesaa waxaan ku bilaabaynaa caasho gabdhuhu waxay leeyihiin he gabdhuhu haye waxay leeyihiin kolley gabdhaha haddii la yiri wiilashaa ku lamaan gabdhaha haddaan wiil meesha soo gelin gabdhaha cabasho kama soo yeeraysa qaylatoona codkii macaanaa waa heestii gabdhuhu miya waaw aad baad u garatay waa tahay fanaanka codka dahabkaale waa axmed cali cigaal
garda ruux yaqaano gardaraada kaa jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay kaa gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garda ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtan fadhiistaba bilgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtan fadhiistaba bilgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu dir garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyan u saro isgalaasha weeye gurabaadka hoosiyo igadaa gilgilashada burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii guguulaha gedyaadi burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo olihii maruudiga shimbirkii guguulaha gedyaadi
gurxankayga baxaya hay haddii waad garataa umalaynaya gabdhuhu waxay leeyihiin ibraahino maxaa loo yidhahdaa heesaha raabka mar dhoway soo baxeen maxaa loo yidhahdaa axmed cigaal markuu intaana erayo isdaba dhigaya muusigana uu hoos socdo soo raabka iyo casriga oo soo bilowda maaha waa runta caasho axmed calcigaal iyo maryar mursal waxay ka mid ahaayeen fanaaniintii la dhihi jiray somaali jazz waa gartay oo caweysyada waaweyn ee magaalada muqdisho sida jubanite club iyo ka tumi jiray marka heesahooda waxaad leedahay waa hore casri ahaayeen ha markaad ee fiiriso- maraykanka iyo dunidan reer galbeedka hadday soo gaareen
Yeah.
waa tahay waa tahay maasha waxaan sheeka ku maqlay ibraahino inay jirto in kale ma aqaane berigii axmed cali cigaal uu maraykanka usoo baxayay caashoy maxaad garbaha ruuxday heesaas waagii axmed cali cigaal waxaa la yidhi uu maraykanka soo aaday haye waxaan sheeko ku maqlay inay jirto in kalada ay xaqiijin doone in eh, magaaladii uu kasoo tegay dadkii joogin ay idhaahdeen ninkii michael jackson ahaa godkiisiibaa biyo ugu galay Aye, oo oo axmaaliga ala maraykanka degaya sidii soomaali jes la dhihi jiray xaggaad u wareejinaysaa oo calaashaan markuu axmed caligaan halka yimaado Aye, waxbaa ka dhici doona aye.
waa tahay waa tahay codka macaan fanaanka axmed cali cigaal heestiisii gabdhuhu si weyn waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan inay uga heleen waa tahay soo qabtaa warqadan mise dhinacagan u daaya caasha noo soo qaba adiga dhinacaada waay waa tahay warqad aad u dheer ayaa gacantayda ku soo dhacday hasaatee balaan isku daya intii aan ka kari kara in aan ka akriyo waxaa halkan hambaliyo aroos ka daraya baa la yidhi maamulka sare cayaartooyda iyo shaqaalaha naadiga heerka koowaad ee gobolka bari dadkaana waxay kala yihiin baa la yidhi mukiile cabdirasaaq axmed maxamed ilka case iyo guddoomiye baa la yidhi mukhtaar maxamed bare aladi baa la yidhi waa aladi waa tahay iyo sidoo kale tababare cabdicasiis axmed barile iyo cali shire maxamed maxamuud iyo axmed yaasiin xirsi khadar bare maxamed khadar cabdiraxmaan jaamac axmed yaasiin fuji oo loo yaqaano qaadiro iyo goodlaka muuse gardaro iyo zaki cali cabdi malgaash iyo cumar cabdirashiid muuse cumar holama ku magac dheeryahay waa asxaab fara badan waa dhalinyaro ayaana ka kala tegin iyo sidoo kale sharma arke cabdulaahi cabdiraxmaan iyo maxamuud cadaysay dawaarig baa layiri iyo cabdishakuur xaaji ciise iyo kayse maxamed bare iyo maxamed maxamuud saalax cawke iyo cali cabdulaahi maxamed waxa uu ku magac dheeryahay sayidka iyo axmed zakariya cabdi iyo axmed ruush cabdisalaan iyagu dambeyntii afar baa ka hartay dhallinyaradan cayaartooyda iyo maamulkooda ka mid ah waa maxamed cabdiraxmaan maxamuud wuxuu ku magac dheeryahay ah, khatumaawi iyo sidoo kale amiir maxamed casaawe iyo cabdiqani axmed jaamac wuxuu ku magac dheeryahay u s b iyo faysal axmed cabdulaahi dhammaantood waxay hambalyo aroos u dirayaan kabtanka bay idhaahdeen naadiga beeraha saadaam cabdiraxmaan abshir oo goon ku magac dheer iyo marwadiisa suuban waa marwadiisa suuban waaw ee xafso maxamuud cali oo qalgalkoodu ka dhacay magaalada boosaaso gaar ahaan baa layidhi xaafadda z- kowda luulyo sidoo kale waxaa hambalyo taa lamida u diraya baa layidhi dhammaan naadiyaasha heerka koowaad ee gobolka bari waxaana dhammaantood ay leeyihiin baa layidhi iyagoo isku duuban gurigiina guri khayr leh allah ha ka dhigo awlaad baareen allah idinkala siibeliya annaguna waxaan ugu ducaynaynaa aamiin caasha dhamaalkan waa taaniyadu wuxuu naga soo gaaray ciise daahir buraale iyo fawziya axmed abane iyo waxay yidhaahdeen ilaya ciise iyo cafi ciise iyo liibaan ciise iyo abane ciise iyo waxay yidhahdeen ayaan ciise ibraahim xasan daandure iyo caasho cuud idinkana isku dar ayay yidhahdeen ibraahim xasan daandure iyo caasho cuud waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan haybado ismaaciil cumar iyo waxay yidhahdeen jaamac cilmi oke oo arooskoodu uu ka dhacay jabuuti lix iyo tobankii bishan oktoobar waxaana ay leeyihiin arooskooda allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo ubad kheyr qabana weeba kala siiyo aamin ayaan leenahay annaguna amiin ayaan raacinaya warqadanna waa warqad tahniyada waxaanay ka timid hooyo ruqiyo xasan iyo aamine cabdulaahi maxamed geesood iyo odageeda baa layidhi burhaan cabdulaahi maxamed geesood iyo axmed cabdulaahi maxamed geesood oo loo yaqaana baa layidhi waraabe iyo sidoo kale maxamuud cabdulaahi maxamed geesood iyo habaryar nadiifo salaad faarax iyo habaryar xaawo salaad faarax iyo abti axmed salaad faarax iyo ugu dambeyntii cabdixakiin ismaaciil xasan dhammaan dadkana waxa ay joogaan soomaaliya gaar ahaan puntland waxaanay tahaniyad kalilaaba u dirayaan baa layidhi caruuska iyo caruusadda waa cabdixakiin waa cabdikariin cabdulaahi maxamed geesood iyo faadumo daahir oo arooskoodu ka dhacay degmada ayle gobolka nugaal waa afartii bishan oktoobar aynu ku jirnay sanadkan laba kun afar iyo tobanka caasho iyo baa la yidhi iyo ibraahim oo ducadu waa xaggiina marka arooskan ka dhacay degmada ayl ibraahim maxaa ku duceysa waxaan leenahay eebbaheda kala siiyo ubad kheyr qaba kalana kulma nolol raaxo badan iyo bashbashi barwaaqo caasho dhinacii heesaha haddii aan u galno noo soo qabo waaw gabdhuhu baan mar dhow ka gudubnay markana waxaan soo qabanaynaa gabdhuhu fartad ku fiiqaysid marka gabdhuhu markuu hadda axmed cali cigaal lahaa wuxuu lahaa gabdhuhu waxay ku faanaan guur iyo nin yeela waxa guurka kugu diray garan maayo anigu ama Garan horeba maayo anigu.
ama horeba idin leeyihiin markan ibraahim bal amoore miyo haye
odan cabdulaahi codkeeda macaan iyo heesta amoore
Adanku arki waayana
waa hagahaga intaas haddaan kaga gudubno heestii amoore iyo codkii hodan cabdiraxmaan dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasha warqadan waxay ku bilaabatay waan idin salaane ayay ku bilaabatay warqadan shaqaalaha v o a gaar ahaana daadiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha caasho cuudi iyo ibraahim xasan garabey daanduray waanu idinka guddoonnay waxaana yidhahdeen hooyo xabiibo maxamed sanay iyo aabe isxaaq nuur cilmi iyo farxiyo isxaaq nuur iyo waxay yidhahdeen cabdullaahi isxaaq nuur shambay iyo xuseen isxaaq nuur xaaji iyo maymuun isxaaq nuur umayma iyo abti cabduqaadir maxamed sanay iyo cabdiraxmaan sheekhu nuur fooyu iyo waxay yidhahdeen yaxye jeele nuur yanka iyo zakariya isxaaq nuur waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan zakariya isxaaq nuur iyo waxay yidhaahdeen burhana maxamed abshir shire oo arooskooda uu ka dhacay qardho waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggeena waxaa leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii isku waara bashbashi barwaaqana kala kulma guurkaasi ubad khayr qabana uu eebbe kala siiyo aniguna aaminayaan raacinaya ibraahino warqadanna waxay naga soo gaartay abe cali shuurow maxamed iyo hooyo faadimo sheekh xasan iyo xuseen cali shuurow iyo xasan cali shuurow iyo muxsin cali shuurow waa dhammaan ilmo cali shuurow nimcaa ku jirta oo ina cali shuurowa iyo luul cali shuurow iyo reer cabdulaahi shuurow maxamed iyo sidoo kale baa layiri adeer cabdulaahi shuurow markii hore waxaan ibraahim u akhrinayay reer cali shuurow haddana waxaa la galay reer cabdulaahi shuurow waxaa kaloo ka mid ah xasan cabdulaahi shuurow mustafa cabdulaahi shuurow iyo nadiifo cabdulaahi shuurow iyagu dambayntii fartuun iyo nafiso labadaba waa ilmaha cabdulaahi shuurow dhammaan reer cali shuurow iyo reer cabdulaahi shuurow waxay tahaniyad aroos oo farxad badan leh hawada u marinayaan baa la yiri arooska iyo aroosada kale ah farta iyo faraatiga lir waa tahay marka sidaas loo qoraan ka hela waxay soo xasuusisaa waagaan iska falaadi jiraan oo caruur farta iyo faraatiga ubaxa iyo bahalki labalababa qalinka iyo iyo furkiisa labalaba iyo furkiisa yaa camburka iyo gabadheeda malabka iyo shinnida shaarka iyo wiilkiis waxaan doonaan qori jirna sidii baa igu soo dhacaysa marka xidhaa farta iyo faraatiga waa tahay iyo way yidhaahdeen waxa ay kala yihiin waa lagu sii dara waa taan hadda sheegaa faraska iyo geeyadana waa la yidhi buugga iyo qalinka hadda ibraahim fiiri waa waxaan sheegaya labada ruux ee dunida iska calmaday baa la yidhi ee kala ah waa arooska maxamed cusmaan ibraahim iyo aroosada muno cali shurow oo arooskoodu ka dhacay degmada dhaarkiile gaar ahaan xaafadda macmacaanka waxaan umalaynaa aad u garanaysa soonkaas ibraahimo madiina waa xaafadeedii macmacaanka marka la yidhaha weliba iyo argada iyo kor marka la aado iyo Aad iyo Shaneem- aad.
iyo shaneema muqdisho iyo waa tahay waxaa laga yaaba hadda inaad markaad u laabato inaadan malaha zoonkaas hadda aadan garan oo ileen maya madiina waa sideedi waxba iskama bedel
ay waa diish baa guriga korkiisa kuu sirnaad kala socotaa waa tahay dhammaan dadkaasi waxay taanid u dirayaan baa la yiri sida aan sheegay maxamuud cusmaan ibraahim iyo muno cali shurow arooskoodu ka dhacay degmada dhaarkiinle gaar ahaan xaafadda macmacaanka dhammaan dadka diraya tahaniyadana waxa ay kala joogaan baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan aad uga helay farta iyo faraatiga adduunka laysoo dabadhay geel laba jir soo wada mar Ibraahim.
caasha marka dambe waxaan ka baqayaa in naloo soo qoro indhaha iyo okyaalaha dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray Ibraahim- Ibraahim oo raalli dhabaalka waa noogu kaaday sida heesta xigta bal noo soo qabaan yara nasarne waa heestii faaduma gini waxaa ku luqeynayaa cabdi diini
gaadho aanan gaari karin galunkora aan ku waayo macallaka karoobka siinko mugashuwa igu dhibo adaan darbahaygayo kaabaari goyaho mugdiga kaadgoobaya Haka Wai galukura kuwayo Maalaka karo kisinko Bogashuwa gudibo Agan darbahaygayo Kaapari goyaho Diga kaagubaya Kakek
wow waa cabdidiin iyo dooba dilaacsaday si kale uma garatid
cabdi diina codkiisa heestaas waxaan filayaa caasho in dhegeystayaal badan ay waa xasuustay isaga raaxaysanaya waa kaban iyo maxaa maxaa la dhihi jiray ii sheega musigan organka miyaa la yidhahdaa Iska Music- dabacsan.
musigan de- la garaacayo aad baan oga helay aad baan oga helay codka macaana fanaanka cabdidiin intaasaanu ku dhaafna heesta ugu dambaysa ibraahim oo iyana heesta aad u macaan intaanan soo qaban bal warqadda ugu dambaysa gacantayda ma soo qabtaa caasha aan ka horumaray dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray sacadiya ogle nuur iyo maymuuna xaaji cumar inlo iyo waxay yidhaahdeen aabe sheegow nuur cilmi iyo aabe jeelo nuur cilmi iyo aabe ogle nuur cilmi iyo dhammaanba reer ciid waxa ay yidhaahdeen oo ku sugan kenya iyo soomaaliya iyo ayeeyo faadumo xasan nuur iyo hooyo ladan maxamed saney iyo hooyo cajiib maxamed saney iyo hooyo shaalay maxamed saney iyo abti cabdi maxamed saney iyo dhammaanba reer saney iyo reer cusmaan oo kenya jooga waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad ay ka gaarsiiyaan sakariya isxaaq muur iyo waxay yidhaahdeen zawjadiisa burhana maxamed abshir oo arooskooda uu ka dhacay qardho waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin waa taa ibraahinow warqadii aan akhrin lahaa adaaba labood waxaan maqli jiray daahaan ee dafanaa hor joogo bal intaan ku leeyahay ibraahinow maad soo qabatee ma soo qabtaa intaan ku leeyahay mas- in- inaan soo qabtaa fiicnayd laakiin um, si kastoo ay haataba codkaagii macanaa baad ku akhrisay qudhaada oo dad badan ee aad u jecel yihiin heesta ugu dambeysa Yah.
heesta ugu dambeysa soo qabanaya waa heestaan kudhageedu yahay halow markaad maqasho Ibraahimo.
Caasha Mitri.
Ma- maxaa kuga soo dhacaya halow markaad maqasho hamham baa baxaysoo hoos baad u hadashee mahoygaa la joogaa hallo caashoy se wax u jiraan telefoonka jimbaartaa la hoos gashe
ibraahimow halowyada badan halowdaan hayo taa maaha waa halow heedhe xabiibi hani heedhe hadalkan macaan ee telefoonku hagayo halis geli naftayda ee goormaan ku helaya yah yah halistii caashaqa halkuu dhiigga maraayo halbowlahaad wareento waan kugu haweynahay hadmaan aqalgelaynaa allaile haddaad heleeshay haddaad ila heshay ibraahimow waa maxamed aadan himilo caasha hoostaad iga soo gelisaasta laakiin hees bay ku bannaan tahay soo maa waanad garatay saad u soo tuurtay ood weliba waa codka macaan inaad garataan u malaynaya mar haddaad intaas isdaba dhigta ibraahimo heesta kaamadahaasona waa heestaan ku dhageedu yahay halow fanaanka maxamed aadan himilo heestaasi uu ku luqaynayay fanaanka maxamed aadan himilo ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena ee hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmayno waa anigoo ahaa caashi ibraahim iyo anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad geliyo
amnigiiyo waxtarashada hoygoodii noq tahay inantii hufnayde amnigiyo wax garashada hoygoodii noqotahay alistiisa caashaqa halku dhiigu marayo halbowlaha wareento warkuu haweyne hadma hadma hadmaana qalgalayna alistiisa caashaqa halku dhiigu marayo albowlaha wareento wankuu haweyne adma adma admaana qalgalayna alo alo wede xabiibi hani hede hadalka macaane teleefoonku hagaya Hello, hello, Ede. Habibi, yani Ede. Hadalka maxaane telefoonku hagaya Aliskani naftayde naftayde naftayde naftayde gormaanku helayaa aliskali naftayde naftayde naftayde naftayde gormaanku helayaa hanaqaadki dunidee idiya sharaftaba ibaadeedi sida tahay hanaqaadki dunidee idiya sharaftaba ibaadeedi sida tahay amnigaygan caashaqu inahuu ku hagaawo hoy waacan ku geeya hankaygii siiye adma adma admaana qalgalayna amnigaygan caashaqu inahuu ku hagaawo hoy waacan ku geeya hankaygii siiye adma adma admaana qalgalayna Alo, alo, hede. Habibi, yani hede. hadalka macaane teleefoonku hagayaa Hello, hello, Ede. Habibi, yani Ede. Hadalka macaane teleefoonku hagayaa
hagaag intaasi aan kaa gudubno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan nala socodsiinayay haliskali nabtayde